Ra-iisul wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxa Hay'adda Qaxootiga Qaramada Midoobay (UNHCR) xafiiskeeda Soomaaliya Masar Charles Impala. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxa Hay'adda Qaxootiga (UNHCR) ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha ku nool gudaha dalka iyo sidii howlaha gargaarka ee ay ka wadaan Soomaaliya loogu bedeli lahaa mashaariic horumarineed si xal waara loogu helo dhibaatooyinka sababa barakaca. Mudane Xamse ayaa dul istaagay muhiimadda ay leedahay in howlaha hay'addu ka fuliso dalka lagu saleeyo arrimaha horumarinta u leh xukuumadda isagoo intaa raaciyay in loo diyaar garoobo saameynta ka dhalan karta roobabka maadaama uu nagu soo food leeyahay xilli roobaadkii. Masar Charles Impala ayaa dhankiisa ballan qaaday in ay si dhow ula shaqeyn doonaan hay'adaha kala duwan ee dowladda si loo xaqiijiyo arrimaha mudnaanta leh ee ay ka wada shaqeynayaan labada dhinac.